galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah toddoba iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan idinkaga hayno ilhaan cumar oo ka tirsan golaha kongareeska waa golaha kongareeska maraykanka kana hadashay xurgufta baraha bulshada ku dhex martay iyada iyo madaxweynaha maraykanka madaxweynahaanayti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaanba jooginbo waxay dagaal nagu haayeen ilaa iyo kii marka maanta markii qof muslin ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo maaha inuu ka cabsoodo
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan doorashada kuraasta saddex xildhibaan oo ka bannaana aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo baydhabo lagu qabtay barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale dhacdooyinka toddobaadka ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka oo shalay ay la beegsadeen maleeshiyaadka isis ee waqooyi bari soomaaliya ay ku dileen saddex ka mid a maleeshiyaadkaas taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom oo maamulo howlgallada ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in duqayntaasi ugu dambeysay ay ka fuliyeen buuraleyda golis ee puntland iyagoo la kaashaday dowladda soomaaliya generaal greg olson oo agaasimaha howlgallada africom ayaa qoraalkani ku sheegay in duqayntaasi lagaga takhalusay xubno isista soomaaliya ka tirsan oo ku dhuumaalaysanaya dhulka fog ee buuraleyda golis shalay ayaa dad socotaa oo gaaray tuulada timirsha ee degmada isku shubana gobolka bari puntland ka tirsan waxay v o a u sheegeen in salaadii jimcaha kadib ay maqleen ugu yaraan shan qarax oo xoog weyn oo ka dhacay deegaanka ceel shidi cameyra oo u dhow tuuladaas duqaynta dhacday jimcihii shalay ayaa noqonaysa tii labaad oo isis lagu qaado bishan midii dhacday afar iyo tobankii bishan abril ayaa meel u dhow tuulada xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan waxaa lagu dilay ku-xigeenkii madaxii isista soomaaliya cabdixakiin maxamed ibraahim dhuqub
wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in ugu yaraan labaiyo labaatan askari oo ka mid ahaa ciidamada dowladda suuriya lagu dilay weerar ay kooxo maleeshiya mintidiin ah saakay ku qaadeen fariisin ciidan oo ku yaala gobolka xalab ee waqooyiga suuriya kooxda xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in weerarka oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan soddon kale ay ka dambeeyaan kooxda xayaat taxriir al-shaam oo ah koox xiriir la leh ururka alqaacida raami cabdiraxmaan oo madax u ah kooxda diiwaan gelisa dhacdooyinka colaadda sokeeye ee suuriya ayaa sheegay in weerarka ay maleeshiyada mintidka ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda suuriya ee magaalada xalab ay bilowdeen wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay islamarkaana ay soo gaareen saakay waaberigii dagaalkaasi waxaa sidoo kale ku dhintay siddeed ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday dhinaca kale duqeymo dhanka cirka ah oo ay ciidamada ruushka maanta ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka xama ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof oo rayid ah
shan iyo toban qof oo ay ku jiraan lix caruur ah ayaa ku dhintay dagaal dhex maray kooxaha hagjiriina iyo ciidamada srilanka kaasoo ka dhacay jimcihii dhinaca xeebta bari ee dalkaasi sida uu sheegay afhayeen u hadlaya ciidamada milatariga maanta dagaalkan ayaa imaanaya lix maalmood uun kadib markii weerar lagu dilay in ka badan laba boqol iyo konton qof oo ka dhacay jasiiradaasi dagaalka ayaa dhacay ayaa ka dhacay guri ku yaala sainthamaruthu oo ka tirsan degmada ambar ee koonfurta batikole ee waddanka sri lanka halkaasoo lagu tuhmayey kooxii geystay weerarkii ay sheegatay kooxda la magac baxday dowladda islaamiga xaddii hore dowladda srilanka ayaa sheegtay weerarkaasi lagu qaaday saddex kaniisadood iyo afar hotel oo ku yaala caasimada colombo ay geysteen aqoon-yahano reer srilanka kuwaasoo sideed ka mid ay dowladdu aqoonsatay booliiska ayaa sheegay in saddex ruux oo laga shakisan yahay inay ahaayeen ismiidaamyal ay ku dhinteen dagaalka saraakiil ayaa ka digay inay jiri karaan weeraro kale oo lagu qaado xarumaha diimaha kadib weerarkii axaddii lagu qaaday kiniisadaha iyo hoteelada kuwaasoo gelgeliyay deganaanshihii dalkaasi ay ku xoogan yihiin budistayaasha kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ku salaysnaa isku dhacyada qowmiyadaha markii la suwaaf jiray iskudaygii gooni goosadka kooxda taamilka
roobab mahiigaan ah oo ka dhashay duufaan xoog leh oo garaacday waqooyiga dalka mosambiq ayaa laga cabsi qabaa inay sababaan fatahaado dhalin kara khasaare nafeed duufaanta kenneth ayaa habeenkii khamiista ka bilaabatay gobolka cabo degado kadib markii ay soo martay jasiiradaha comoros jimcihiina waxa ay bilowday in ay ku dulhabsato dhulka beriga ah halkaas oo ay ku disha hal qof guryo badanna ku baabi'isay xafiiska iskuduwidda gargaarka bini'aadanimada ee qaramada midoobe ee oja ayaa sheegay in duufaanta kenneth ay hadda dul taagan tahay gobolka cabo delgado ee waqooyiga mosambik lana filayo in labada maalmood ee soo socota ay ku rogi doonto biyo tiro badan qaramada midoobey waxay ka digtay in saameynta duufaantan laga dareemi doono ilaa koonfurta dalka tanzaniya ee bariga afrika muddo toban maalmood gudahood ah duufaantan ayaa imanaysa hal bil kadib markii duufaantii iday ee boqolaal qof ku dishay dalalka mosambik zimbabwe iyo malawi
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa biyo weyn gudagalna qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno magaalada baydhabo waxaa ka socota doorashada dhowr kursi oo bannaan oo ka bannaana kuraasta golaha shacabka ee soomaaliya kuraasta bannaan ayaa isugu jirta kuwo xildhibaanadii ku fadhiyey ay qaarna geeriyoodeen qaar kalena ay xilal siyaasadeed kale ay qabsadeen oo ay qaateen wariyaha v o a ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catooshe ee warbixintan soo diray doorashadu waxay ahayd saddex kursi oo horey loo baneeyey kuwaasi oo laga soo doortay magaalada baydhabo kursiga koowaad waxaa horey u baneeyey taliyii hore ee nabad sugidda qaranka xuseen cusmaan kursiga labaad wuxuu ahaa kursi uu ka dhintay korneel axmed mayow korneel ruush kursiga saddexaad wuxuu ahaa midka uu baneeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kursiga koowaad waxaa ku tartamay cali sheekh cabdulaahi cali afgooye iyo siid cali cusmaan xuseen waxaana konton iyo kowda cod ku guulaystay cali sheekh cabdulaahi cali afgooye guddoomiyaha guddiga doorashada xaliimo ismaaciil xaliimo yarey ayaa faahfaahin ka bixisay habka doorashada ay noqonayso maanta waxaan qabanay doorashadii muddo naga soo jiitamaysa runtii mudday naga soo jiitamaysa alxamdulilah ilaahay maantuu ka dhigay maantay ahayd qorsheheedu alla xaggeeda kasoo dhammaanaysa oo aan qabanay saan hore idinkugu sheegay saciid cusmaan xuseen ma joogin haddaay waxaa idin eritiinka hadduu maqnaado forty five baa lagu qaadanaa kan forty five laguma qaadanayo isagoo maqanaa qofka codkiisa la tirinaya oo loo dhigaaya oo la sheegaya ee ma ahayn wuu maqnaaye musharaxa kale ha iska qaadka ma ahayn waa loo tartamay waa loo coleeyey waa u jeedeen indhihiinaa ku arkayseen markhaatiyaa ka ahaydeen meeshaasna waxaa ku guulaystay xildhibaan ka soo socda ma dhihi kara xildhibaan waayo ilaa baarlamaanka uu hortago oo la dhaariyo annoo kuma dhawaaqi karna xildhibaan dokumentigiisao dhan waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka golaha shacbiga marka golaha shacbiga guddoomiyaha golaha shacbiga uu wacana oo la dhaariyana maalintaasu xildhibaan noqonaa musharax cali sheekh cabdulaahi wuxuu helay konton iyo kow cod
xildhibaanka la doortay cali afgooye ayaa soo dhoweeyey xilka loo doortay ee xildhibaannimada waxaa kaloon rabaa inaan aada ugu mahad celiyo ergada i dooratay ergada oo maaragtay doorashada maanta ka soo qayb gashay oona codkooda i siiyeen kursiga labaad waxaa ku tartamay nuur widow baaba xasan iyo fiqi cabdulaahi mayow waxaana afartan iyo siddeed cod ku guulaystay nuur widow halka fiqi cabdulaahina uu helay hal cod kursiga saddexaad ayaa doorashadiisa haatan ay socotaa iyadoo dhowaana la filayo inay soo gebagabowdo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
ilahan cumar oo ka tirsan kongareeska maraykanka ayaa tan iyo markii loo doortay golahaasi waxa ay kulan la yeelatay taageerayaasheeda soomaalida ah ee ku nool gobolka laga soo doortay ay u badan yihiin soomaalida mareykanka ee minnesota ilhan cumar waxay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda rayidka ah ee ku waxyeeloobay duqeymaha ay geysteen dayuuradaha aan duuliyuhu wadin ee mareykanka ee gudaha soomaaliya ku beegsanaya al-shabaab iyadoo xustay inaysan wax cabsi ah ka qabin hanjabaadaha uga imanaya kuwa ay ku tilmaamtay islaam naceebka oo baraha bulshada uga hanjabay iyada oo sheegtay inay fulin doonto ballanqaadyadii dadkii soo doortay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahan ka wareystay ilhaan cumar aaday walaahi farxad weyn noogu ahayd in aan fursad u helnay gaadiyada aan la kulanno waxaana rajayneynaa in kulankii ugu dambeysay uusan ahayn dadka kale aan matalno sidaasoo kale iyagana waqti badan aan la qaadanaa marka waxaan filanaynaa in soomaalidana sidaasoo kaleeta inoo noqoto waxyaalo badan aan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay dhallinyaradeenna dhibaataysan ama xabsiga ku jiro waxaan ka wada hadalnay guryaha ay dadka degan yihiin iyo public housing wixii laga qaban karo waxaan ka hadalnay soomaaliya iyo amazon wakhtigii ay ka bixi doonto marka waxay ahayd xaflad aad u ballaaran dadkana su-aalo badanay qabeen annagana haddee shaqadeenna maan qabsan karno haddii dadka fikradooda aanan ogeyn iyagana ma dareemayaan inaan annaga mataloyno haddii aysan ogeyn annaga fikradeenna marka fursadahan oo kaleeta aaday u fiican tahay in qofka qofka matalo uu wakhti dadka siiyo si uu ku ogaado fikradooda uu asigana ula sheergareeyo fikradiisa waxyaabaad ka hadashay waxaa ka mid ahayd in arrimaha droniska ku saabsan ee soomaaliya duqaymaha ka dhaco kale dadkuna ay su-aalo kaa weydiiyeen waxaa soo qaaday inuu jiro sharci arrintaa aad qorshaynaysaan inaad amaba aad bilowdeen arrintaas haddaad iiga waranto waagii obama uu joogay soomaaliya waxaa ka bilaabmay program oo technology ahaan lagula dagaaltamayo dadka argagixisada suubiyo sida al-shabaab oo kaleete programkaasaytina waxa waaye program aanan qof ku xirnayn oo wax satellite ah xabad iska soo tuuraayo loogu talagalay in lagu dilo qofkii argagixiska ah waxaan soo ogaanay in dadka qaarkood oo ku dhimanaya aynan dad argagixiso wada aysan ahayn ama la shaqeeyo ay yihiin dad masaakiimiin ah oo dembi aanan galin marka waxaan go-aan ku gaarnay in aan sii dabagalno oo aan fiirino aan ka shaqayno sidii brograamkaasiti uu u noqon lahay brograam dad masaakiimiin ah aanan ku dhimanaynin dadkii masaakiimiinta ku dhintayna in laga shaqeeyo sidii lacag iyo taakulayn familiyaalkooda loo siin lahaa ilaan waxaa jirta in gobolka minnesota lagaa doortay soomaaliya dadaan soomaaliya inuu fara badan ay ku doorteen indhoweyd sidii aad xagga u tagtay waxa aad u soo badanayey weerar da adiga iyo madaxweynaha dalka idin dhexeeya hadalla adagna aad marar badan ku hadasho oo dadka qaar ay leeyihiin ilhaan waxaad moodaa in ay ahayd inay isgaabiso laakiin aad moodo inay si xowli ah marar badan ay u soconayso dadka qaarna maybe inaanay ogeyn adiga iyo meesha aad ka shaqaynayso iyo waxyaabaha kalifaya waxa aad hadalladaad ku hadlayso haddaad iga waranto marka hadalka ay dadku qabaan miyaan la ohan karin waa saxo ilahan waxay ahayd inay isgaabiso maadaama qof soomaaliya oo muslin aad tahay xaaladda dalku uu ku jiran aad ogta maya ma ila aha aniga taas fikradaasayti inay saxan tahay waan inaan xasuusnaanaa madaxweynahaanayti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaanba jooginbo waxay dagaal nagu haayeen ilaa iyo kii marka maanta markii qof muslin ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo maaha inuu ka cabsoodo waa in uu dagaalkii wixii laamiyada aan ka sheegi jirnay iyo dagaalkii aan qaadi jirnay iyo ooyintii iyo banaanbixii aan suubin jirnay maanta anigii oo dadkaasoo dhan matalaayo waxaan fursad u leeyahay in qofkii aan aan ku dhaho waxaan aa suubinaysid waa qaldan tahay sharciyadanayta aa soo gudbinaysa way qaldan yihiin sida aad u dhaqmaysid ma aha si uu u dhaqmo qof madaxweyne ah waddankan aan ku wada noolnahay oo annaga oo dhan na soo wada doortay ma aha sharciyadiisa in ay ahaadaan sharciyo ka soo horjeedo wadanka dhaqankiisa iyo aaminaantiisa marka aniga waxaan aaminsanahay dadka i doortay ima aynan dooran inaan sawir noqdo meel iska fadhiisto oo aniga kursi aan ilaalsado waxay iigu doorteen in aan noqdo qof kursigeeda u isticmaalaysa in dadka masaakiimiinta ah iyo dadka aanan codka lahayn ugu dagaaltamayso marka dagaalka aan ku jiro waxaan aaminsanahay dagaal xaq inuu yahay aan ku guulaysanayno
taasi waxa ay ahayd ilxaan cumar oo ka tirsan koongareska maraykanka iyadoo ku sugan gobolka minnesota oo laga soo doorto ayaa waxaa halkaasi ku wareystay wariyaha v o eda maxamuud mascade halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaba waxaynu kusoo qadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waxyaabaha toddobaadkan aan dhegeystayaasha soo gudbina waxaa ka mid ah qaar ka mid ah soomaalidii ku go'doonsaneyd dagaalada ka socda hareeraha caasimadda libiya ee triboli ayaa fursad u helay in halkaasi laga soo saaro iyadoo weli ay jiraan soomaali tahriibiyaal u badan oo ku xaniban magaalooyin kale gadisana waddanka libiya waxaa sidoo kale jira kuwa gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha ee ka ganacsada dadka toddobaadkan waxaa v o da la hadlay safiirka soomaaliya ee dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooy oo faahfaahin ka bixiyey dadka la soo celiyey xaaladda dadka qaxootiga soomaaliyeed ee waddanka libiya mudday soo socotay mudday soo socotay oo mar baa jiro soddon la geeyey mid baa jiro boqol iyo toban la geeyey mar baa jiro shan la geeyey mar waxaa jiro wax saas oo kale ah kontareye waxaa jiro hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray marka mudday soo socotay marbana marna mar mar kastana gruub ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaargaraynta oo dhan ay u dhamaato oo tikinadii loo diyaariyo oo falaadyadii loo diyaariyo oo warqadii ku baxeen loo diyaariyo oo immigrationka originaadi laga saaro originaadi laga saaro oo maxaan ku yirahda u n h r ka hawsha interviewga ay la yeelato waxaasoo dhan markii la dhamaystiro kadib laisku dubarido falaadya loo helo kadib ayaa ayaa ayaa la qaadaa marka mudday soo socotay kuwa fara badan baa hadda qoran kuwa kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya anaga safaarada xaggeeda iska diiwaan geliya marka insha allahu mudday soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconaysana waan ku wadnaa si awal oo saa u socota waxaa kusii bi kusoo biirayba hadda dagaalaha ka ka dilaacay ogtihiinba marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan xaaladda ay sii murjinaysaa sii adkeynaysaa aad bay usii adkeynaysaa oo sii waa xumaynaysaa gartay waa gartay oo aad iyo aad in cisha loogu wada hayo iyo heer caalamiga ayay ayay ayay ayay u baahan tahay marka kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka libiya muxidiin maxamed kaalmooye oo v o a toddobaadkan la hadlay qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah ciidamada soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab ayaa raashiin deeq ah waxay ku wareejiyeen toddobaadkan dadweyne ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo dhowaantan laga saaray kooxda al-shabaab hafayeenka ciidanka danab doctor mawliid axmed xasan ayaa arrintani uga warramay wariyaha v o a xuseen barre aadan awalan magaalada sabiib iyo caano leh oo hadda ka horna aan xilligii ay ciidamada commandoska ay qabteen aan gaarsiinay macaawino ayaan mar labaad haddana gaarsiinay macaawino isugu jirto qalab dhismo guryeed iyo raashin noocyo badan leh sidoo kale waxaan goobtaas ka furnay goob caafimaad haddana waxaan ku tala jirnaa oo dadweynaha deegaanadaasi ay naga codsadeen oo inaguna maaragtay aan ku bogaadinay in aan u furno iskuol waxbarasho goobahaas oo aada u burbursanaa oo dadka joogo aagaas ay yihiin dad aada ula eldaran waxbarasho la-aan raashin la-aan caafimaad darro oo goobo caafimaadba aysan ka furnayn marka qalabkaasi ma maamulka magaalooyinkaasaad ku wareejiseen mise dadka shacabkaaad si toosa gacanta ugu geliseen dadka shacabka ayaan si toosa ugu gelinaynay oo annaga ayaa gacantanada ciidanka ayaa gacantiisa ku bixinayay oo qof walbaba shaksi walbaba wixii loogu talagalay oo ciidanku ay ugu talagaleen ayaa gacanta laga saarayay waxaa kaloo halkaas qeybta caafimaadka aan ka furnayna waxaan ku wareejinay dad xirfad u leh caafimaadka sidaad og tahayna halkaas xilligii ciidamada commandoska sida gaarka u tababaran ay qabteen waxaa lagu wareejiyey ciidamo military ah oo amniga halkaas sugayey ciidankaas ayaa gacan kuhaynta halkaasi leh oo amniga ka suga goob caafimaad ayaan uga furnay ischool iyo waxbarashana hadda waxaan ku tali jirnaa inaan u furno maadaama xilli roobaad la galay na waxaan gaarsiinay agab guryaha ay ku dayactirtaan sidoo kale waxaa jiro howlgallo islaa xalay iyo maantaba dhacayay oo leega iyo yaaqbari weyne ka dhacayay oo looga sifaynayay arxanlaawayaasha ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya afhayeenka ciidamada danab ee soomaaliya ee sida gaarka u tababaran mawliid axmed xasan oo v o da toddobaadkan la hadlayu kaasi ahaa kana waramayey raashin ay u qaybiyaan dadka ku dhaqan deegaano dhowaantan kooxda shabaab laga saaray dhalinyaro u badan gabdho ayaa magaalada boorama waxay ka sameeyeen wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha ee uu dhallinyarada ku hayo qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxa ay la hadleen wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar gool gabdhahaasi waxaa ka mid ah xabse maxamuud shirdoon oo gabay ku cabiraysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka wuxuu dhacayaa maansadu sidatan waa maansadaan ugu magac daray maandooriyaha maansadii aan soo qorqoray meel isbadan aan lahayn maandooriyaha aan ugu magac daray muraadkaan ka leeyihiiyo murtida aan isla fahanee muuqa aan ka qaadee maqalkay amaasha ma guursada guri ma dhaqaha ma tiirsada ma tallaabsadaha ma tosha ma tashadaha ma toshaha ma taame mana taagale maandooriyaha u taagdada waan iska dayna daraan maromaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daadiyo maraataha intaa le maandooriyaha gaar u taheedada waan iska dayna daraaga maanaa dhalay miyaa layla dhalay ma dariska ma dadkayga ma da-da weynba ma kuwa damba ma ahin dabeecadaydee dibaabbaayo cunayay maandooriyaha u gaar taheedada waan iska dayna daraan marwooyinkiinoo kala haaya meel ileeg meeraaya meeshiina buuxinaaya mansabkiina dhowraaya mansabkiina dhowraaya mardambe soo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooriyaha u gaar taheedada iska daaya daraan dhalinyarada ku dhaqan magaalada boorama qaarkood oo ka hadlayay dhibaatooyinka maandooriyaha uu dhallinyarada ku hayo ayay kuwaasi ahaayeen toddobaadkan waxaa magaalada nairobi ka furmay tababar ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen v o a iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafe ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c tababarkaas oo isla toddobaadkan lasoo xiray ayaa diradda lagu saareeyey cudurka dabaysha madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda tababarkan uu bulshadu u leeyahay tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda c d c la yidhaahdo ee kahortaga cudurada ee maraykanka iyo voice of america oo isla jira waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada nairobi khubaro c d c ka socota ayaa ayaa waxay bixinayaan xooga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyaasha laysku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka booliyada la dhaha dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan wariyaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa v o a ay leedahay oo meelo kala duwan oo geyigan geeska africa ka kala yimid waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'idaystaan tababarkan ay bixinaysa c d c oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo v o a ay bixinayso oo anigu aan ugu horreeya dadka maarkan oo tababarkan bixin doona oo ka hadlaya naruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonaya inuu ka reebtoomo waxyaa dariiqooyinka loo maraya markii la doonaya in markanoo la barbar dhigo wararka soo baxaya iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa saxa oo baalasgaraysan ama isku dheeli tiran waxyaabahaasoo dhanna waxay tababarka ayay ku jiraan waxaan hubaa in marka dhalinyaradu ay aada uga faa'idaysan doonto madaxa idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabarow oo ka hadlayay tababar ay v o a iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay c d c ay toddobaadkan weriyaal ugu fureen magaalada nairobi kaasoo lagu baranayay cudurka dabeysha iyo sida ugu habboon ee loo tabin karayo guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka markana nuurow waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa toddobaadkan si wada jir ah dhegeystayaasha ugu socodsiin doonaa ugula socodsiin doonaa ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan
hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray bashiir ciise diiriye iyo xaaskiisa caasho muuse qabuube waxay labadooduba hambalyo iyo bogaadin u dirayaan gabadhooda faa'ise bashiir ciise diiriye iyo seegeeda maxamed zaa'id oo jimcihii aanu soo dhaafnay ee sagaal iyo tobankii bishan abriil ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka meherkoodu ka dhacay magaalada toronto waa magaaladaadii ee wadanka kanada waxa ay leeyihiin hambaliyada aanu u dirayno gabadheenna faaisa iyo maxamed waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo meherkooda midkii ay ku gaaraan qalgal loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe axmed nuur gendhe iyo hooyo madiino bare iyo maxamed axmed nuur gendhe iyo faadumo axmed nuur gendhe iyo aamine axmed nuur gendhe anfac axmed nuur gendhe iyo bilaad axmed nuur gendhe iyo nasro axmed nuur gendhe cabdiraxiin axmed nuur gendhe foos axmed nuur gendhe xusaan axmed nuur gendhe iyo ridwaan axmed nuur gendhe iyo miski axmed nuur gendhe saadiq axmed nuur gendhe maariyo axmed nuur gendhe iyo maayido axmed nuur gendhe iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan xaliimo maxamed axmed iyo cali faarax cabdixaashi oo wiil ugu dhashay gurceel oo ay leeyihiin allah ka dhigi wiilkaas kiisoo weynaada oo waalidkii waxtara aamin anigana aaminayaan raacinaya heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahim durbaba haddaan soo qabto waxaan dhegaystayaasha u haynaa sida laba walaalo ah waxaa ku luqaynaya nagay
sida layla iyo qays inaan noqonno laanqudha sida laba walaala inaan noqonno laalibin sida layla iyo qays inaan noqonno laanqudha ana lahasha awga mallado hurdadaba ana lahasha awga mallado hurdadaba yaxgasa habenima lilow la iigu heesa dabaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay hadaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali iyo roob inaan noqonno waa libin sida lug iyo faras cola inaan noqonno lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqonno waa libin sida lug iyo faras cola inaan noqonno lama huraan anna labalabiyo ciil mallado hurdadaba anna labalabiyo ciil mallado hurdadaba dasa habenima lilow la iigu heesaa hadaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay hadaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kalihi iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqonno waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan anigana libaaxii jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxii jacaylkay lagdadaayo dasa habeenima ilowla iigu heesaa
waxaa tahay heestii sida lagu walaalaa codkii cabdiqaadir xasan nagey ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ku jalaacaynaa
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xaawaxiish iyo sidoo kale cabdifataax cusmaan xaaji iyo khatra maxamed nuur iyo nimco maxamed carab iyo tamiima ibraahim xasan iyo sahre cusmaan xaaji iyo macalin naasir iyo cabdinajiib xasan iyo cabdiweli ismaaciil iyo maxamed cabdifataax iyo farxaan cabdifataax iyo ugu dambayntiisu daysa cabdi sheekh waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane waa la yidhi cabdiweli daahir maxamuud iyo marwo fardowsa maxamuud cabdi oroskoodu uu ka dhacay gobolka liibaan ee degmada doolo ee dalka ethoobiya labaiyo tobankii bisha abril ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxay leeyihiin bashbash iyo baraare qoyskii noloshooda ku wada qaata allah idinka dhigo wiil iyo caano gabar iyo caanana way igu duceeyeen anigana waxaan raacinayaa aamiin amiin waxaan u baaqayaa cali cabdi dixood iyo allaale maxamed cige iyo cabdiraxmaan hilow waxay yidhahdeen daahir iyo cabdiqaadir yuusuf sheekh iyo cabdirasaaq ibraahim warsame iyo qadar daahir qalinleh iyo siciid dhaansuge iyo liibaan maxamed sharwac iyo falastiin khaliif yuusuf xane cabdicasiis faadumo cabdinuur iyo cabdigeesi iyo maxamed shaafi iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan saalax maxamed xaaji cumar iyo xamda cali caamir oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada boorama ducaduna waa xaggeena arooskaas allaha ka dhigay kii bashbashi barooqa ay kala kulmaan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba anigana aaminayaan raacinaya ibraahino intaadan heesta xigta soo qaban dhambaalkan quruxda badan aan dhegaystayaasha soo diray u aqriya waxaa ugu horeysaa cayni cali cabdijeelle iyo sidoo kale miski faarax ibraahim iyo saabriin faarax ibraahim ikraan faarax ibraahim iyo abti cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo abti cali maxamed waa abti cali maxamuud xuseen iyo abti xuseen maxamuud xuseen iyo ister marshaale iyo saafi yaasiin cabdi iyo abtiyaxi nuur cumar iyo garaad cismaan xasan maxamed cagabiyo baa la yidhi iyo ugu dambayntii nabadoon axmed sheekh cabdulaahi dhogor iyo dhammaan reer sheekh xuseen iyo saaxiibo kaloo badan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulqaadir maxamed ibraahim sheekh iyo hooye ikraan maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii sabtida oy taariikhdu ahayd labaatanka bishan abril ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya dhambaalkan uu naga soo gaaray cabdulaahi daahir faarax iyo suldaan khaliif xaaji xasan iyo cali xaaji xasan iyo cumar xaaji xasan iyo shariifo maxamuud iyo xabiibo cabdulaahi daahir iyo faadumo cabdulaahi daahir iyo zahre cabdulaahi daahir iyo maryan cabdulaahi daahir iyo khaliijo sheekh aadan iyo maxamed cabdulaahi daahir iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo cabdiraxiim sheekh aadam iyo cabdulaahi sheekh aadam maxamuud dhegacadde iyo cabdiweli dhegacadde iyo liibaan maxamed shirwac dhammaan waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cumar axmed nuur xasan deer iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa igraam khaliif xaaji xasan oo arooskoodu uu ka dhacay beled xaawo waxaana ay leeyihiin arooskaas allah ka dhigo kii aad ku waartaan eebanowda kala sii ubad qeyrqaba annaguna aamin ayaan lena heesta labaad ee barnaamijkana ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayna ibrahin oo dhinacaaga doraato ayaan usoo qabanaynaa caasho iyo codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kesi ah
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye ma ku dawa lahaaye duntii cashaqa ma ku dawa lahaaye duntii cashaqa ma kugu xidhay ma kugu xidhay makugu xidhay makugu xidhay qalbiga dagiyada hawlamood yow daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay
nin dabaalanayo rujinaayo daamo nin dabaalanayo rujinaayo daamo hadduu rogu darooro hadduu rogu darooro nin dabaalanayo rujinaayo daamo nin dabaalanayo rujinaayo daamo hadduu rogu darooro hadduu rogu darooro ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa ma ku gube ma ku gube ma ku gube ma ku gube ma ku gube ma ku gube ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa ma ku gube damaqday dahab lamuudiyey daraaday daraaday daraaday daraaday maxaan ku gadhay daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhay
naftabayla sitaa dabad wuu hoyataay naftabayla sitaa dabad wuu hoyataayo dadka wayska xignaaye dadka wayska xignaaye naftabayla sitaa dabad wuu hoyataayo naftabayla sitaa dabad wuu hoyataayo dadka wayska xignaaye dadka wayska xignaaye ku dawa lahaaye runtii cashaqa ku dawa lahaaye runtii cashaqa mahantiyey mahantiyey mahantiyey mahantiyey qalbiga dagiyada hablamoodyo daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay
marka doontu degayso dadka saaran dusheeda marka doontu doonayso dadka saaran dusheeda naxdinu isla darsaane naxdinu isla darsaane marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinu isla darsaane naxdinu isla darsaane amba kama dambayne tabkii cashaqa amba kama dambayne tabkii cashaqu maku gubayna waa tahay dhinaca dhambaallada haddaan mar kale jalleecnana dhambaalkan aan hayo waxaa halkan tahniyad meher oo wacan ka daraya baa la yidhi dadka magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin anaa keligay u jeeda ibrahim oo ila fadhiya xataa ma arko waa tahay waxaa ugu horeeya ugu horraysaa hooyo carabo weheliye abenuur shire iyobarow iyo eedo nasteexo shire iyobarow iyo adeer cabdi shire iyobarow iyo zamsam nuur shire dahbe nuur shire fahad nuur shire cabdiraxmaan nuur shire nasre nuur shire cusmaan nuur shire iyo saadaq nuur shire iyo maa'ida nuur shire aabe axmed cali kulmiye iyo hooye xabiibe maxamed indhoy iyo hinda axmed cali iyo hidaayo axmed cali iyo nimco axmed cali zamsam axmed cali iyo carruurteeda weriye haaruun axmed cabdi baa la yidhi iyo xaaskiisa sahro bashiir maxamed iyo abayo nimco maxamed iidle iyo ugu dambayntii xabiib axmed cali waxay dhammaantood iyagoo isku duuban islamarkaana kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay tahaniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi ee isdoortay ee kale ah kiin nuur shire iyo cabdirashiid cali axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaanay alla uga baryayaan in uu ka dhigo labadii isku waara ubad kheyr qabana rabbi u kala siiyo aamiin xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa mar kale waxaana dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa istar codkii cumar nuur cabdi
socodka laafiha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada uhaleeliiska shiikada hanaan socodka laafiha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada uhaleeliiska shiikada haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkehaddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodke waxa kugu haboonahariirahaanugani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haraadiyo waxa kugu haboonahariirahaanugani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo xallirma halilaad kumaasha daliyaraa hubshiisiyu hablaku ciyaaraan istari xallirma haa hubshaysiiyo habla ku ciyaaraan istaadhi istaag sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaayo guuraca sida geel hilaabaxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaayo guuraca higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo qawaygalaacaye higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo qawaygalaacaye waxa kugu haboona haboona istaadi waxa kugu haboona haboona istaadi adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigow hidaha xidhan leexbaan hilku casuumaan waxa kugu haboona haboona istaadi waxa kugu haboona haboona istaadi adu xaafadii hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigow hidaha xidhan beelkii taleexbaan hidhaku casuumaa xallirmaan sidii
waa tahay cumar nuur cabdulcodkiisi iyo heestii sal ayaan intaas kaga gudbaynaa dhabbaalkan caasho wuxuu noogu yimid maxamed axmed aadan mucaad maxamed aadan iyo maxamuud jaamac maxamed iyo abaadir xuseen mire iyo cabdinuur cabdirashiid maxamed iyo cabdiqaadir ciise cabdi cali cawad suldaan iyo maxamed cabdulaahi xawar iyo shaafici cali nugaal iyo naciimo yaasiin liibaan nasra aadan ciise iyo fatxi yaasiin liibaan iyo fardoos jibriil maxamed iyo safiya siciid nuur waxa ay kala joogaan boosaaso badhan kambaala iyo kuwalalambuur waxaana ay jecel yihiin inay hambali u diraan doktar muscab maxamed aadan iyo sacda sheekh xuseen cusmaan oo isku guursaday boosaaso waxaana ay leeyihiin arooskiinna allah ka dhigo kii aad u aydaan ee banuudikale si ummad qayr qabaa oo aad ku dhibaataan anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa dhambaal gaaban oo qurux badan hambalyo aroos wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana uu ka yimid baa la yidhi degmada baar dheere ee gobolka gedo annagoo kale ah baa dirayna baa la yidhi hooye astur xasan maxamed iyo hooye xaliimo jaamac dirshe iyo hooye faadimo xasan maxamed iyo aamine jeelle cali saahro xasan maxamed iyo carruurteeda iyo daahir salaad aadan iyo cabdulqaadir salaad aadan maxamed salaad aadan cabdifataax salaad aadan axmed xasan iyo aadan maxamed xasan iyo salaad jibriil xasan iyo bishaar cabdulqaadir salaad iyo liibaan cabdulqaadir salaad iyo ugu dambayntii waa la yidhi dhammaan reer xasan xareed waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin hawada u marinayaan waa la yidhi xamdi qaasim maxamuud iyo axmed xasan jaamac oo ku aqalgalay dalka etoobiya caasimadda adis ababa xaafadda boole makaahiil baa la yidhi waxaanan len haba yidhaahdeen guurkiinna guur khayr leh gurigiinnana guri nagi allah ka dhigo wiili caano gabar iyo caanana rabba ha idinkala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin heesta kale aan dhegaystayaasheenna u cayaarayno waa codkiinna macayaasiin iyo cabdi holland waa heestaan kudhiggeedu ahaa isooddoon
waxaan daminada qarsoon daraataartala quidhi waxaa dirirso wankoday daruuro igu da'eeye
riyo ugu dawada
waxaan daminada qarsoon daraataartala quidhi waxaa dirirso wankoday daruuro igu da'eeye
intuu maankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan daykaree
intuu daad soo rogmanay naftaydii dalaan darsho igu daray igu daray dooxa weye
intuu maankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan daykareen
intuu daad soo rogmaday naftaydii dalaan darsho igu daray igu daray dooxa weye
dayay warka isqigaygu si durko daradadadaa u nacay
waxaan ka adoonay degel degaduurka leenaho dadiya dunyaba ka go'ay barmantii aan jeclahay dayaxii adduunka soo deg soo deg soo degaan ku daawadee
isodon isodon isodon dadabka le
soo deg soo deg soo degaan ku daawadee waa tahay isoodoon intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaallada mar kale haddaan jalleecno dhambaalkan waxauu naga soo gaaray cabdi sheekh cali gurey iyo caruurtiisa iyo farxiyo yarow sheekh cali gurey iyo seegeeda iyo shucayb sheekh cali gurey iyo xaaskiisa iyo sidoo kale ciise sheekh gureya iyo xaaskiisa iyo nuura cabdi sheekh cali gurey iyo xaaskiisa iyo xasan cabdi sheekh cali gurey iyo xaaskiisa iyo ardo cabdi sheekh cali gurey iyo seegeeda iyo saynab cabdi sheekh cali gurey iyo seegeeda iyo aasiya xasan sheekh cali gurey iyo seegeeda iyo sahre xasan sheekh cali gurey iyo seegeeda waa dhammaan ilma xasan sheekh cali gurey waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta limo axmed cusmaan faadime axmed cusmaan ay ku jirtaa iyo sheekh hire iyo xaaskiisa iyo sidoo kale basre aadan iyo yurub maxamed jeelle iyo safiyo cabdi sheekh cali gurey dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan aadan yarow sheekh cali gurey iyo saynab axmed cusmaan oo dhowaanay gabar igu dhalatay oy gabar igu dhalatay magaalada nairobi waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yidhi igraan aadan yarow sheekh cali gurey soo barbarayay leeyihiin anigana waxaan leeyahay aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray aabe sheekh xasan cabdi cumar iyo aabe maxamed daahir cabdi iyo cabdiweli faarax jaamac iyo mubaarag leyl warsame jaamac iyo xasan cabdi cumar iyo dhuux axmed xuseen maxamuud macalin faarax nasteex xirsi axmed iyo cuuka xasan nimco torreeye wacan maxamed iyo zahra cumar jaamac iyo tamad cumar jaamac waxaana ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya iyo dunia dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan ugaas cabdulaahi sheekh xasan iyo nimco maxamed daahir oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed rashiid waxayna leeyihiin ah, noqonkiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiiba wax taraa anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahinow intaadan heesta ugu dambaysan dhegeystayaasha aadan daf usoo siinin aan dhambaalkan ka gaarsiiyo marka hore baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha qiimaha badan aad baad mahadsantihiin ee v o a soomaaliya baa la yidhi gaar ahaan baa la yidhi hoos baa loo soo dhigay bahasha daadihiyaasha barnaamijka iyo salaamaha waata wanaad ka guddoonnay cashacuud iyo daandure baa la yidhi ibraahino baltaada qaatayadana anaaba halka u fadhiyo marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo aamino maxamed iyo aabe ibraahim cabdi iyo nuurte ibraahim cabdi iyo shamse ibraahim cabdi iyo mukhtaar ibraahim cabdi iyo cabdulaahi ibraahim cabdi iyo luula cabdi gedi iyo hooyo aamine cali iyo nishey iyo cabdiraxmaan cabdulaahi iyo nuuna cabdiraxmaan cabdulaahi iyo sidoo kale xuseen cabdiraxmaan cabdulaahi iyo mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed iyo maxamed xaaji cabdulaahi waxa uu ku magac dheeryahay xaajiyow iyo caasho macalin maxamuud iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo cali xasan cabdiraxmaan waxa uu ku magac dheeryahay cali yang iyo axmed sheekh xasan iyo ugu dambeyntii cali maxamed cali waxa uu ku magac dheeryahay musungu waa tahay dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo tahaniyada oo aroosa halkan u marinayaan doctor saciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo faaduma ibraahim cabdi oo rooskooda uu ka qabsoomay magaalada baydhabo janna baa la yidhi taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bisha abriil ee sanadka laba kun sagaaliyo tobanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen allaha ka dhigo arooskiina midkii aad u aydaan ubad khayr qaban aad u kala heshaan ducada waa dhankiina baa la yidhi daanduray iyo caashab ibraahino u duceeyey arooskan ka dhacay magaalada baydhabo jannaay arooskiina aamiin ayaan idin leeyahay heesta ugu dambaysana dhinacaagay jirtaa ibraahino waa hees qaraami uu ku luqeeyo maxamed sulaymaan iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idiin soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono hadduu ebiira toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo inala socodsiinaya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha isaga ayaana u dambeeyey tan iyo caawo fiidkii waa jamaal axmed cismaan anigoo ah nuur iyo bashiir abiikar cabdilaahi oo naga saaciiday dhinaca soo saarista oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan
anigo ku milsugo mawlaa